faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhowaada warka habeen ee raadiyaha cadaado qodobada caawa aad maqli doontaan kuwooda ugu doorkaroonna waxaa ka mid ah caleema saarka madaxweynaha jubbaland oo mar saddexaad dib ugu dhacay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo ku xaniban magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo walaac hoggan ka muujiya xaafiisyada guddiga ay ku dhex leeyihiin gudaha filla soomaaliya xiisad u dhaxaysa maamulka magaalada buulobarde iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle oo ka taagan magaalada buulobarde ee gobolka hiiraan ciidamada midooda afrika iyo militariga soomaaliya oo bilaabay howlgallo wadda furis ah kuwaasi oo ka bilowday qeybo ka mid ah labada gobol ee jubbooyinka xusuuso dhegaysta toban iyo afartii oktoobar laba kun toban iyo toddobadii maxaa ka dhacay gudaha soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waa warbixin aad ku maqli doontaan warka habeen ee raadyaha cadaado madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo amar duldhigay maamulada degmooyinka deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya kadib kulan maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay barakacayaasha ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo maamulka hirshabeelle ka codsaday in gargaar deg deg ah oo bani'aadanimo la gaarsiiyo maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan oo amara duldhigay shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne ee hirshabeelle qodobada iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan saaxiibayaal iminkaste
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa talaado ay arbaco soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay siddeedda bisha tobnaad ee oktoobar sannadda laba kun sagaaliyo toban saaxiibayaal warkaasi oo dhan waxaa la diyaaray maxamed axmed aadan haybe maxamed mahadsanid jila jaamac jile mar kale wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada warkii habeen ee raadioha cadaado oo fidsan caleema saarka madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa mar saddexaad dib ugu dhacday mas-uuliyiin ku xaniban magaalada nairobi ee waddanka kenya xasan axmed maxamed khasaaro ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa maalmin lasoo dhaafay gaarayay ima halkaasi kusii qulqulayay mas-uuliyiin doonaya inay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha dib isku doortay ee maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe balse wararkan ka heleyna magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa maanta waxay kusoo warramayaan in marka saddexaad ay dib u dhacday caleemasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe xildhibaan cabdisaaq jindo oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa sheegay in xafladda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe ay dhacayso marka ay soo dhammaystirmaan wufuudda sida qarsood ah ku tegaysa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kuwaasoo kismaayo u tegaya sida ugu qayb geli lahayn caleemasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmedoobe xildhibaan cabdisaaq jindo oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo sii wata hadalkiisa waxauu sheegay in caaska fara badan ee dowladda federaalka soomaaliya ay saartay maamulka jubbaland ee hadda ku shaqeeya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ay ka dhalan karto kacdoon shacab iyo mid ciidan taasoo dhibaato ka horseegi karta ammaanka magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland way iska caddaadeen sababta wax kalenta maahan carqaladeyn fara badan waxaa ka timiday safaradii lagu soo aadi lahaa dadkii mas-uuliyiinta guudaan ama xildhibaanada ama madaxweyneyaal hore ama siyaasiyiin hore tale oo laradii lagu mataqaanaa loo waayey jaanis ay kusoo gaaraan intaas baa isbedelku ka yimid cid kale hadda mataqaanaa ku haysato ilni waqti hebel nooga dhigi jaanis intii dhehaysaa ma jirto maya ma ku sheegi karo sababtuna wax kale ma aha mana filayo un isbuuc dambe inay nagu qaadan doonto dowlad waxaan sababtuna wax kale maana waan intaan kuu sheegay carqalada mataqaanaa xukuumadda federaalka ay samaysay ayaa un dib u dhigaas keentay facilitationkii iyo dowladihii iyo wixii xayirmay lasada dadkii laga soo qaadi lahaa muqdisho kasoo dhex lahay nacan waan maqlay laakiin haddayba dayuuraddii jirto waxaan ogahay dadku inay baxaan xildhibaan iyo cid kastoo kartada hay baxaan ogaa aniga markii ugu dambaysay xalin baana joogay maanta jooga wax barbaaca ma maqlo hadalka xildhibaanka ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo muddo laba jir ah oo dib u dhac uu ku yimid munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland sababo la xiriira khilaafka dowladda federaalka ee maamulka jubbaland lama oga siduu xaalku noqon doono iyadoo aysan jirin ilaa hadda wax isku soo dhawaasho ah oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose khilaafkan u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa soo bilowday doorashooyinkas kasoo horjeeda ee dhowaan ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kuwaasoo gob ahaanba dowladda federaalka soomaaliya ka hor timid magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose muddan ku dambeeya waxaa gaarayay wafuud si qarsoodi ah wasoo babaxay magaalada nairobi ee dalka kenya kuwaasoo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose u tegay ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed oobe oo markii saddexaad dib isku doortay dalada maamulka jubbaland caleemasaarka madaxweynaha jubbaland ayaa ka downaan doona caleemasaarada hore ee maamulka jubbaland waxaase ka qayb geli doona mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan ee sheegtay in ayuu ka go-an soomaaliya inteeda kale waxaase haddii ay suurtooda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socota maamulka somalilan ay dowladda federaalka soomaaliya ku guuldareysan doonta cunaqwaataynta ay saartay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose labaiyo labaatankii bisha agost ee sanadkaani ayaa doorasho ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo dib lagu soo doortay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed oobe ayaa kadib dowladda federaalka soomaaliya waxay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kusoo rogtay cunuqabaatino dhanka hawada ah iyo safarada ah taas oo mas-uuliyiinta tegaya ama ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose lagu qasbay inay soo maraan magaalada caasimadda ah ee muqdisho cunuqabaataynta la saaray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay sababtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland oo safaro ku aadilaa dalka dabadiisa in dowladda federaalk soomaaliya ay ku xirtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho kuwaasoo la sheegay in loo haysto dambiyo dagaal oo ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya gaar ahaan gobolka gado wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa lixda bishaani soo saartay habraaca doorashooyinka baarlamaan iyo guddoon iyo tan madaxtinimo ee maamulka jubbaland waxayna sheegtay in dowladda federaalk soomaaliya ay soo magacaabi doonto guddi ka shaqayn doona kuwaasoo ka shaqayn doona arrimaha doorashooyinka deegaanada jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta habraacay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee dowladda federaalk soomaaliya ay uga hadlaysay arrimaha doorashooyinka deegaanada jubbaland ayaa sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku sheegtay in sharcan la hirgoy doonto golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya si ay ansixiyaan kadibna la hordhigi doono beesha caalamka ee soomaaliya kala shaqaysa arrimaha doorashooyinka taas oo la sheegay in beesha caalamka looga dalban doono in dhaqaale ay ku taageeraan arrimaha doorashooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya ay ka qaban doonto deegaanada jubbaland ma jirto waxwaroo ka soo baxay beesha caalamka ku aadan habraacay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka duurshiinta ee dowladda federaalk soomaaliya kaasoo lagu hadlaya arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ee fadhigus yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose beesha caalamka ayaa indhaha ka daawanaysa khilaafka sii xumaanaya u dhexeeya dowladda federaalka iyo jubbaland ma jirto cid ilaahay hadda u istaagtay inay dhexadiyaan maamulka jubbaland ee fadhigus yahay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo dowladda federaalka ee soomaaliya shacabka ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa qaylaantii ugu xumeed ka muujinaya xayiraadii ay ku soo rogtay dowladda federaalk soomaaliya dulimaadka tegi laha ama ka imaanlaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxayna shacabka dowladda federaalk soomaaliya ay ka dalbadeen inay u naxaan dadka shacabka ah ee ku dhabaatoonaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kuwaasoo xaalad caafimaad oo dalka dibadiisa u aadi lahayn ay u suurtogeli weysay inay ka mabaxaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxayna dowladda federaalk soomaaliya ka codsadeen in kismaayo laga qaado cunqabataynta dhanka hawada ah taasoo diyaarada tegi laha ama ka imaan laha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose lagu amray inay soo maraan magaalada caasimada ah muqdisho si loo hubiyo dadka aadaya ama ka imaan laha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose shacabka waxay dowladda federaalk soomaaliya ay ka dalbadeen in haddii cunqabatayn la saarayo kismaayo lagu soo rogo mas-uuliyiinta jubbaland ee mar kale isku doortay talada maamulka jubbaland balse loo dhamriyo shacabka ku dhibaataysan deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dowladda federaalk soomaaliya ma aysan sheegin doorashada halka ay ka dhacayso iyo sidoo kale goobta ay dhacayso waxaase la ogeyn halka ay ka dhici doonto doorashadaasi walow magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose uu haatan uu gacanta ku hayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam maxmadoobe iyo saaxiibidiis oo dowladda federaalk soomaaliya ay diiday doorasho uu mar saddex talada maamulka jubbaland isugu doortay oo labayo labaatanka bisha agost ee sanadkani dib isugu soo doortay mar saddexaad talada maamulka jubbaland guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa walaaca ka muujiyey xaafisyada guddiga ee ku dhex yaala madaxtooyada soomaaliya sabriin xasan maxamed guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in ay caqabado dhinaca shaqada ay ka haystaan xafiiska ay ku dhex looyihiin madaxtooyada soomaaliya guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka xaliimo ismaaciil ayaa sheegtay in ay dowladda dhexe ee soomaaliya ay ugu baaqayso in ay si deg deg ah wax uga qabtaan dhibaatooyinka ka haysta guddiga waxa ay sheegtay baaxadda shaqaalaha iyo xarunta lagu shaqeeya in aysan isku mid ahayn sidoo kalena aysan haysan goobtii loogu talagalay in guddigu uu ku shaqeeyo waxa ay sheegtay maadaama xafiiska guddiga uu ku dhex yaalo madaxtooyada in ay ku adkaatay in ay dadweynaha iyo xisbiyada soo booqdaan xarunta guddiga ugu horeyntii war-saxaafadeedka aan soo jeedinaa wuxuu ku saabsan yahay xafiiska xafiisyada guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ugu horeynta horta waxaan salaan usoo jeedinaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan gaar ahaan kuwa nagu taageera ama nala garab taagan inuu waddankan mar uun ka hirgalo oo la hiigsado doorasho qof iyo cod ah waxaan rabaa inaan ka hadlo xafiisyada guddiga guddiga ilaa maalintii la aasaasay ilaa hadda wuxuu ku daba joogo uu raadinayo inuu helo xarun guddigu uu ku shaqeeyo oo si isku mid ah oo isu miisaaman oo ugu wada shaqeeyo xisbiyadoo dhan waxaan aada ugu mahadcelinaynaa dowladdii hore iyo dowladdanba ogolaashaha runtii ay noo ogolaadeen inaan ku shaqeyno xafiisyada madaxtooyada ku dhex yaala laakiin hadda waxaan soo gaarna heer ah inuu shaqaalihiina aada u batay baaxaddiisa xafiisyada aan ku shaqeynaynana ay aada noogu yaryihiin xiriirka aan dadka aan u shaqeynayna aan la leenahay oo ummadda soomaaliyeed oo xisbiyada u badan iyo bulshada inteeda kalena ay aada u adkaatay isu isu imaashahayna iyo sahlanaanta ishelideenna ee aada u dhib badnaatay marka waxaan mar kale ku celinaynaa oo mar kale aan ku celinaynaa guddigu dhul weynuu leeyahay cid kasta oo soomaaliya oo doorasho dan kale horta inay nagu taageerto sidaan meeshaas u degi lahayn oo xafiisyo aan uga heli lahayn waxaan kaloo aada u weydiisanaynaa dowladda soomaaliyeed in ay ayadana nagu taageerto sidaan xafiisyadaas u heli lahayn ay xoogga u saarto sidoo kale beesha caalamka iyo taageerayaasha arrimaha dhaqaalaha iyo farsamada ee soomaaliya ee ee ah beesha caalamka ayagana inaysan indhaha iska tirin ay nagu caawinaan maalintii la aasaasay guddigan aan bilaawnay ilaa iyo haddana sidaasaan u sheegoynaa si xornimadeenna ay usii weynaato si shaqadeenna ay usii weynaato si muxuu ahaay xiriirka aan la leenahay dadka aan la shaqaynaynana ay u suura gasho waxaan codsanaynaa in xafiiskeenna iyo dhulkeenna naloo dhiso haddii ilaahay yidhaahdo qaar ka mid a xisbiyada dalka ayaa horey walaac uga muujiyey shaqada guddiga doorashooyinka qaranka oo ay sheegeen inuu yahay mid madaxtooyada soomaaliya hoostaga xiisad u dhexaysa maamulka magaalada buulo burde iyo wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa ka taagan magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan xasan axmed maxmed lixdii bishan ayay ahayd markii warqad ka soo baxday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle maxamed cali caadle xilka looga qaaday mas-uuliyiintii magaalada buloberdi oo gobolka hiiraan waxaana xilqaadista kasoo horjeestay maamulka magaalada buloberdi oo gobolka hiiraan oo sheegay inaysan jirin wax xilka ka qaadi kara oo ka tirsan maamulka hirshabelle ee fadhigaas yahay magaalada jowhar ee caasimada gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha magaalada buloberdi oo gobolka hiiraan mudane cabdicasiis cabdulahi cabdi duurow ayaa ka horyimid xilqaadista uu ku sameeyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle maxamed cali caadle cabdicasiis cabdulahi cabdi duurow ayaa waxauu sheegay inaysan weli soo gaarin dareetay xilka looga qaadayo sidoo kalena aysan jirin mas-uul ku soo wargeliyay xilka qaadist uu ku sameeyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle wuxuu kaloo gudoomiyuhu beeniyey in ciidamo gaar ah oo soo kaamar qaata ay la wareegeen xarunta maamulka magaalada buloberdi oo gobolka hiiraan anigoo ah gudoomiyaha magaalada buloberdi ee gobolka hiiraan cabdicasiis cabdulahi cabdi oo loo yaqaano duurow waxaan caddaynaya inaysan jirin warqad la sheegay islamarkaasna aysan soo sheegin madaxda ay isoo magacowday talada maamulka magaalada buloberdi ee gobolka hiiraan sidoo kale waxaa halkan aan ka biininayaa warar been abuur ah oo la leeyahay gudoomiyaha magaalada buloberdi ee gobolka hiiraan ciidamo taabacsan ayaa la wareegay xarunta magaalada buloberdi ee gobolka hiiraan waxaan aaminsanahay nidaamka dowladnimo ee halkan aan shala ku imid nidaamkaas ayaan uga baxayaa hogaanka magaalada buloberdi ee gobolka hiiraan ayuu yidhi gudoomiyaha magaalada buloberdi oo gobolka hiiraan oo kasoo horjeestay xilka qaas uu ku sameeyey maamulka hirshabelle gaar ahaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle khilaafka ka taagan magaalada buloberdi oo gobolka hiiraan oo maalmahan taagnaa ayaa ka dhashay dhismaha golaha deegaanka oo si weyn uga horyimaadeen waxgaradka magaalada buloberdi oo gobolka hiiraan taasoo wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ay ku eedeeyeen inaysan qaab wanaagsan u marin dhismaha golaha deegaanka ee magaalada buloberdi oo gobolka hiiraan khilaafka u dhexeeya waxgaradka deegaanka iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ayaa saameyn ku yeeshay maamulka magaalada buloberdi ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle wuxuuna khilaaf cusub uu dib uga dhex qarxay mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka xilka laga qaaday magaalada buloberdi ee gobolka hiiraan ma jirto wax waroo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle oo ku aadan xiisada ka dhalata xilkaqaaysta ay ku samaysay mas-uuliyiintii magaalada buloberdi ee gobolka hiiraan wararka naga soo gaaraya magaalada buloberdi oo gobolka hiiraan ee maamulka hirshabelle ayaa waxay kusoo waramayaan in saameyn ay reebay khilaafka u dhexeeya maamulka magaalada buloberdi iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle waxaana magaalada buloberdi gobolka hiiraan maanta laga dareemayaa dhaqdhaqaayo ciidan oo ay wadaan ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika amisom oo saliya ku leh magaalada buloberdi gobolka hiiraan iyo ciidamo la sheegay in taabacsan yihiin gudoomiya xilka laga qaaday ee cabdicasiis cabdulahi cabdi oo loo yaqaano duurow waxaana markasta laga cabsi qaba in dagaal mar kale uu ku dhex maro ciidan ka tirsan kuwa midowda afrika amisom iyo ciidamada taabacsan gudoomiya xilka laga qaaday ee magaalada buloberdi gobolka hiiraan shacabka magaalada buloberdi ee gobolka hiiraan ayaa dareemaya cabsi xoogan taas oo ku aadan in dagaal uu mar kale dib ugu qarxo una dhexeeya maamulka magaalada buloberdi ee xilka laga qaaday iyo ciidan ka tirsan kuwa midowda afrika amisom kuwaas oo gacanta ku haya ammaanka xarumaha muhiimka ah ee magaalada buloberdi ee gobolka hiiraan xiriiro aan la sameynay maamulka hirshabelle gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle nomaysan suurtogelin si aan wax ugu weydiino xiisada ka taagan magaalada buloberdi ee gobolka hiiraan taas oo ka dhalatay xilka qaaysta ay ku samaysay maamulka magaalada buloberdi ee gobolka hiiraan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ayaa muddo gudunbe ku mashquulsineed xilka qaaysta ay ku sameynayso mas-uuliyiinta gobolka hiiraan waxaana wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle xilka qaaysta markaas ay ku samayso mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ay ku sabaysay inay taas qabsi markasta ka dhasha dhismaha golaha deegaanka mas-uuliyadda xilka loo soo magacaabo gobolka hiiraan ciidamada midowda afrika iyo milatariga soomaaliya ayaa bilaabay howlgallo wada furis ah kaas oo ka bilowday gobolada jubbooyinka mar kale xasan axmed maxmed ciidamada nabadilaalinta midowda afrika amisom iyo ciidamada ka tirsan milatariga soomaaliya ayaa waxaanta waxay bilaabeen howlgallo wada furis ah howlgalkaas oo ay ka wadaan gobolada jubbada hoose ciidamada amisom gaar ahaan kuwa dowladda kenya iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxay howlgallo wada furisa ay ka wadaan waddada xiriirisa degmooyinka dhoobley iyo taabta kuwaas oo dhaca gobolka jubbada hoose waxayna sheegeen saraakiisha amisom in loo doonayo howlgalkaasi wada furista ah in lagu fudeeyo isku socodka dadka gaadiidka xamuulka ah ee isticmaala waddada xiriirisa degmooyinka dhoobley iyo taab ee hoosta gobolka jubbada hoose saraakiil ka tirsan ciidanka kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika amisom ee wada howlgalkan wada furista ah oo lagu magacaabo degson water ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku yidhi waddadan waa waddo muhiim u ah isku socodka dadka gaadiidka si guud gaar ahaan maamulka jubbaland si loo hubiyo inay jirto dhardhaqa xor ah oo ku aadan gaadiidka iyo dadka isticmaala waddadaasi sargaalka lagu magacaabo deson luto oo sii hadlay ayaa yidhi mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee howlgallada amisom waa inay furaan waddoonka ugu muhiimsan isku socodka dadka gaadiidka waxaynu doonaynaa inaan isku furno waddada xiriirisa dhobley ilaa kismaayo taas oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka gaar ahaan maamulka jubbaland oo xubin ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya kaasoo ka howlgalay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maalmo u dambeeyey ciidanka militariga soomaaliya iyo ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika misom ayaa dhaqeeq waxay ka wadeen duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaasoo la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ku sugnaa deegaano hoostaga degmada cabdilbiroole oo ka tirsan gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaa muddo u dambeeyey ka howlanaa in al-shabaab ay ka dulqaadaan dadka shacabka ee ku nool deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xusuuso dhegaysta afar iyo tobankii oktoobar sannadii laba kun toddobiyo tobankii maxaa ka dhacay gudaha soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho warbixin arrintaani la xiriirta waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheenna axmed xuseen sheekh maalmo kooban ayaa inaga xiga afar iyo tobanka oktoobar oo lagu wada xasuusanayo mashaqadii ka dhacday isgoyskan soobe tiro lagu qiyaasay lix boqol oo ruux ayaa ku dhintay halkan afar iyo tobankii oktoobar labada kun toddobiyo toban kadib markii uu ku qarxay gaari nooca xamuulka ah waxaan ahayd wiil bajaajla ah kadib markii anigoo aan wato bajaajka ayaan waxaan ka imaaday banaadir waxaan imaaday isgooska zoobo oo isku xihan aad iyo aad iskugu xidhan waxaan isdaba joognay baabuurka hadda aad u jeedin oo meesha kuhoolcaayo raashiinka sido baabuurka gadaashiisaan joogay baabuurkii waxaan u sheegtay inaan dhinac baas waa mooday waxaan ku leexday laamiga laamiyaraha zoobe aadan cadde mar alaale markaan goolaskii aadan cadde aan galay qaraxii wuxuu iskaaga daba dhacay maxaa kaa galay ilaa iyo xaafadda inala gariirto
cabdulaahi cali maxamed wuxuu ka mid ahaa dadkii maalintaas geerida ka badbaaday hase ahaatee waxaa gaaray dhaawac dhan jireed iyo maskaxeedba noloshiisa u saameeyey
taariikhda maalintaasna waa waxay ahayd taariikh aad iyo aad u xanuun badan alxamdulilah marka ana qof meesha iskaaga shaqaysto oo ganacsado yar ah oo miis yar meesha u yaalo oo shoobin yar iyo alaab yar u saaran baan ahaa alxamdulilah marka sarfi yarna waa igu jiray shaqadeeda ii kala socoto oo shaqadeedii hoose iska wato ah waxaan dhaceen ana kama warhayn gaari qaraxayna ma ogeen qaraxaysa bahdiisna ma maan maqlin holaciisa iyo dhibkiisana maan arkin ani muddo kadib lema soo kacay anoo cisbitaal joogo oo daaweyn ay ugu socdaan markaas lan dareemay inay waxay gaareen inay baabuur inay baabuur yahay inuu xabadi tahay inay qarax tahay toona maan kala ogeen cabdulqaadir muuse xasuustiisa xilliga uu qaraxu dhacayay goobtiisan ganacsi ayuu joogay waxaan garan la'ahay ilaa iyo hadda buu yidhi waxaan ku suureeyo maalintaas waxaa dhacay dhacdo aad iyo aad u fajaac badan oo annaga dhan argagixisay oo magaalada dhanqalqal gelisay oo si dadku ay u caamirnaayeen oo u shaqaysanayeen hal mar oo qurax ay isku bedeshay dhacdadii dhacdo aan yani weligeen aan arkan aan rumaysanan xitaa marka waxay ahayd ba arrintaas waa arrin aad iyo aad u naxdin lahay ahayd waxaan kaga ii sheegeen aan kaga ii sheegta casiyanaya dadkii meeshaas wax kusoo gaareen in ilaahay u boogadhado kuwii kuwii nool kuwii dhintana ilaahay u naxariisto waxaan ku weynaa asxaab aad iyo aad u badan oo suuqley isle ahayn oon asxaab isle ahayn oon family isle ahayn waxaan rajeynaynaa insha allah dhacda noocaas oo kale inaysan marna aysan nagu soo laaban alxamdulilah maanta haddaan shaqaysanayno aniga marka koowaad waxay u ahayd ugu yaabka badnay adduunka waayo waxaan arkay dad iyo dhul iyo wax wada samsin aan ilaa hadda aanan suurayn karin maalinkaas aad baan u fajacay xitaa kabahaygii iyo waan ka cararay iyo aniga xitaa waxaan xitaa meeraddii inaan ka cararaan ku sigtay mar dambaan xarunta kusoo laabtay oo xaalad anoo ku jira oo dad inaan caawiyaan bilaabay taalladan waxaa la sameeyey afar iyo tobankii oktoobar kadib waxaana loogu talagalay in lagu xasuusto mashaqadii dhacday maalintan dowladda soomaaliya maalinta la gaara afar iyo tobanka oktoobar waxay halkan ku qabataa kulan ballaaran oo loogu ducaynayo dadkii ku dhintay afar iyo tobankii oktoobar qaraxii ka dhacay isgoyskan soobe halista ah in al-shabaab ay ka fuliso muqdisho weeraro loo adeegsado qaraxyo waa mid ay mar kasta shacabku filan karaan dadaalada dib waxbaynta amniga dowladda qaaday waa kuwo ka gidisan nidaamka dowladihii hore ee soomaaliya soo mara qaadi jireen
wasiirka amniga maxamed abuukar ducaale islow khudbad uu ka jeediyey shirkii iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka wuxuu ku sheegay in dowladdu ay ku guulaysatay ammaanka muqdisho balse maalinta shirka la daah furaya al-shabaab qarax loo adeegsaday gaari yar ayay ku weerareen kolonya ka mid a ciidanka talyaaniga ee nabad ilaalinta u jooga dalka
halkan aan ka soo hadlayo waa waddada u dhaxaysa wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya iyo kuliyadda jaalasiyaad qarax ayaa ka dhacay nus saac ka hor kadib markii gaari qarax laga soo buuxiyey uu isku midaamiyey kolonyo ciidamo ah oo halkan marayay oo ajinabi ah dadka qaarna waxa ay sheegeen in ciidamadaasi ay ahaayeen ciidamada dowladda talyaaniga ee ku sugan magaalada muqdisho laamaha ammaanka dalka ayaa inta badan ku celceliya al-shabaab oo looga itaal roonaado magaaladan iyo guud ahaan soomaaliya inay ku xidhan tahay shacabka oo kalsoonidooda dhinaca dowladda u soo weeciya laakiin su-aasha ay tahay in laga jawaabo ayaa ah dowladdu hay-adaheeda amnigu ma u diyaarsan yihiin dhinac kasta wada shaqaynta shacbiga afar iyo labaatankii julaay ee sanadkan xarunta dowladda hoose ee xamar waxaa ka dhacay qarax ay fulisay haweeney la sheegay inay maamulka gobolka ka tirsanayd ilaa dhowr guddoomiye degmo iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir ayaa ku geeriyooday maalmo kadibna waxaa dhaawac gaaray u dhintay guddoomiyihii gobolka banaadir iyo duqii muqdisho allaha u naxariistay cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yiriisow geeridaas oo xanuun iyo niyijab ku noqotay shacbiga soomaaliyeed iyo dowladdaba weerarkaasi wuxuu noqday calaamad muujisay sida ay al-shabaabku ugu dhex walaaqan yihiin shaqaalaha dowladda mahadsanid axmed madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa amar adag duldhigay maamulada degmooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya kadib kulan maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay anise cali xuseen ayaa warkan siaan baqaadis magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta waxaa ka furmay shirka gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka maamulka koonfur galbeed shirka ayaa waxaa daafuray gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis lafta garen iyo wasiirka wasaarada arrimaha gudaha koonfur galbeed maxamed abuukar cabdi shirka ayaa waxaa qeyb ka ah wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha mudane cabdulaahi aadan maxamed farey agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha mustaf sheekh cabdulaahi iyo mas-uuliyiin kale shirka ayaa waxaa ka qeyb galay dhammaan gudoomiyaasha gobolada baay bakool shabeellada hoose iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada maamulka koonfur galbeed hay-adaha wadashaqeynta la leh dowlada hoose iyo kuwa gaarka ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis maxamed lafta garan oo shirka daafurkiisi ka hadlay ayaa waxa uu amar dul dhigay gudoomiyaasha waxa uuna ku amray in ay si dhow ola shaqeeyaan hay-adaha ammaanka gaar ahaana booliska barakacayaasha ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa maamulka hirshabeelle waxa ay ka codsadeen inay gargaar deg deg ah la soo gaaraan mustaf cali cadow ayaa warkan ka soo diray gobolka hiiraan qoysaska ku noolka amaamka ku yaala magaalada beledweyne ayaa waxaa xilligan haysta duruufo kala duwan oo ay ka mid tahay hoyla-aan waxaana dadkan ay ku dhex nool yihiin guryo ka samaysan buco aanan celin karin dhibcaha roobka alla nimca ilaahay keeni nimcadii alla keeni kor iyo hoos bax noo dahan ma laha roob waadi darmi waa naga daadaadeen jirkaaminka waa naga daadaadeen ilmihii sabiyaankahay waa naga raaraaceen beriga meel aan fariisanaan laannahay bawr badarkaan cunahan ma haysano dhibaatadaasana haysaa bacyo guryo raashiin lacag wax kasta buushashku koray ka wada jeejeexan yihiin wax siyeeriya male wixii dhammaan waa biyihiin iska dhex taataaganaataariy xalay baahiduna waa ka daran tahay waxaan dab shidana male dibkiiyo shilidiisii dhibaatayn lagu noqota haddaantaan waxaan ka qabsanahay alxamdulilah dhibaataan nagu haysataa sidoo kale waxay baaq u direen madaxda dowladda soomaaliya hay-adaha samafalka iyo gobolka hiiraan u baahannahay gargaaran u baahannahay hay-adaha madaxweyneyaalka dadka maamulayaalka waxaan uga baahannahay inay na gacan qabtaan ay kor noo qaadaan si walna dhahaan dadka hoy ma haystaan hadda toddoba saac ilmihey korka ula istaageen ay weli ku istaagsan yihiin dab ma shidan waxaan jecelahay marka dadka hore u dhibaataysnay oo inay arkaan baahida meeshaan taalla rafaadka yaalla kaan hoy ma haystaan cunto ma haystaan caafimaad ma haystaan iyagoo awal dhib qaban haddana roobaa ilaahay keenay inaa gubacyo nala siiyo oo guryaha naloo hagaajiyo oo nala daryeelo oo ilaahay kuma cadaabaana tahay gacan hay-adaha ayna siiyaan aan rabnaa gurmad noo sameeyaan bacaa noogu daran raashiinaa noogu daran wax biyo waaba haysanaa eh rafaad nalooma celiya dhaxan iyo hoyla-aan iyo gaajaa iskugu kayna darsan bacyaal ma haysano raashin ma haysano waxba ma haysano meelaanu ku xaraysannahay waxbaa leedku taraayaha nala yiri roob raxmadda ilaahay keenay waa alxamdulilaahi waxaan u baahannahay haydho ama bacyo waa baahannahay guri ma haysano dhaxanta iyo waxaan isu keendarsantay iyo baahida waxaa cunno iyo maarata hoolkii aan aan gali lahaynbo waa aragtay rafaadka meesha yaalla roob haddou dhaco oo biyo ku soo galaan waxa u baahan tahay gargaar degdege wax la cunaa la rabaa daawaa rabnaa roobka waxaa ka galnaa rabnaa arrintu waa laga qasan tahay si degdega in looga soo gaaro aa rabnaa annaga waxaa u baahannahay teendho oo roob ka galno guryo ma qabno wax kasta waa u baahana taakulayna u baahana waxaa loo dhiibaa xaafada laleeyaha wax xaafadaha wax loo dhiibaa layidha annagu xaafad waa degannahay nacam xaafadaha aad degannahay waxa weeye waxba kama helno ka amaan nahay waxa weeye hay-addii waxwada waxay leedahay annagu haddii loo soo dhiibo xaafadda guddiga xaafadda waxay leeyihiin annagu kaam wax nalooguma soo dhiibin runtii dadka mudan aanu nahay kaamaan nahay guryo kuma hayna meeshan oo yacni guryo ma lihin bacdaasaa ku hoos nool nahay waxaa u baahannahay mar inaad dib naloo fiiriyo maamulkana noo fiiriyo hay-adahana ay noo fiiriyaan ee arkaan dhibaatadayna dantayna ee arkaan mahadsanid mustaf maamulka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa amaro adaga duldhigay shacabka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cismaan ayaa warkan ka soo diray magaalada beledweyne gudoomiyaha cusub ee degmada beledweyne cismaan dhici bdhobow ayaa dadka ku nool hareeraha webiga shabeelle ugu baaqay inay ka fogaadaan si ay u yaraato saameynta karala kartaa haddii uu sameeyo webiga shabeelle fatahaad dadweynaha reer hiiraan waxaan u sheegaa gaar ahaan beledweyne muxuu ahaa ii sheeg meelaha biyaha ay ka baxaan oo sida waadiyaalka ah ama muxuu ahaa ii sheeg webiga qarkiiso meelaha biyaha ay dadka ka halligaan in laga laga laga dhowaado oo ma aragtay laga guuro intaasaa maarata insha allahu biidn ilah kale ku guubaabinaa hala digtoonaado meelaha biyaha webiga u dhowna laga guuro meelaha waadiyaalka oo biyaha ay ka baxaan iyo maadaama buuro ay maarata ay ku heraarsan yihiin magaalada ay ku heraarsan yihiin ina way soo rogaysaahe insha allahu in laga digtoonaado insha allahu laga dareen qabo dadweynaha waxaan u sheegaynaa roob horaan joognaa muxuu ahaa webigana waa buuxaa insha allahu waxaa dadka ay sheegayaan oo akhbaaraadka aan ku helaynaa in ma aragtay webiga bi tar xoog la wado inuu bixi doonana aan umalaynaa sidai caadada ay ahaan jirtay meelaha ma aragtay bi oo maaragtay biiwadeenka ah oo ma aragtay oo hooseyso oo webiga islamarkiiba biyaha kasoo rogaayo sida gacanadoo kale ah ama waadiyaalka inaa laga digtoonaado sidoo kale waxuu baaqu diray shacabka ku nool magaalada beledweyne asigoo ugu baaqay biyihii baabuurta waxay ku jiiraysaa maaragtay daaqadihii marka dadweynaha waxaan u sheegaynaa in maaragtay meelaha oo maaragtay oo biyo fadhiisidka ah oo biyaha fadhiyaan in maaragtay maaragtay ama bulaacadaha ah in qashanka iyo qurunka lagu shubayo laga daayo nadaafada laga shaqeeyo haddii iyagoo bulaacada ah qashan lagu sii shubo way xirmaysaa webigana muxuu ahay waa soo waa inuu soo baxaana waa iska macquul oo waa buuxaaba webiga marka insha allahu muxuu ahaye bulaacadahaas ha laga ilaaliyo sida qashinka lagu shubayo iyo muxuu aha hala furo weli anaga haddii insha reer degmo ama reer gobolba insha allahu biidnilah alkariim waan gacan unbaa naga heli doona insha allah haddii ilaah yihahdo waa dadaalaynaa dadaalka ilaahbaa iskale in ilaah waan ilaahay nagalagari doono insha allah shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa la soo diristay cabsi ku aadan in webiga shabeelle uu ku fataho xaafadaha magaalada beledweyne sanadii ugu dambeeyey fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle ayaa waxa uu saameeyey boqolaal kun oo qoys oo ku dhoolaa magaalada beledweyne ma jirto cid dayactir ku samaysay meelaha uu ka fataho webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan guud ahaan intaas waxaa ku dhan warkii habeen oo aad kala socoteen raadiyo cadaado waa soo saaristii jilo jaamac jile halkan waxaa idinkala socodsiinaya anigoo ah maxamed axmed aadan haybe warkan warka xiga intaynu mar kale dib ugu kulmayno saaxiibayaal sidaa iyo ammaana allah